kulan looga hadlayay sidii loo dhisi lahaa wadada Sheekh Axmad oo ah wado dhex marta waaxda hanti-wadaag ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay degmada Warta Nabadda. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada, waxgarad, odayaal dhaqameed iyo qaar ka mid ah dadka ku nool degmada. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Warta Nabadda Mudane Saalax Xiiray iyo guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Liibaan Cali ayaa bulshada ku bogaadiyay inay gacan ka geystaan hirgelinta mashruucan.
oo deriska ah oo socotada ah oo anfacaya wadadan haddii la dhiso maxaa laga helaa midda adduunyada dadku jecel yahay adduunyadan soo hormarinayna horta booska ku dhegan waa kugu qaaliyooba kow maanta qiimahay ahayd ragga guryaha kula hala weydiiyo maanta qiimahay joogto iyo qiimahay shala joogtay wax isu dhow miya xaaji cali kow horta adduunyadaa la jecel yahay booska waa noo qaaliyooba kow labo bilic iyo nadaafad iyo isu socod sahlanaa laga helaa shala ma la mari kara baabuur ma inta xagga looga soo xarakooda xagga looga bixi kara waa maya bajaajta inta xagga looga degaa lasoo taagtaagsanayo maantana waa ku soo orod ilmaha banooniga ku ciyaara waa aragteen say ugu barxayaan isu socodkaa sahlanaana nadaafadaa sahlanaane bilicdaa soo naqanay middi aakhiraa usoo ah haddana dhiman qofkii wadda dhisa wuxuu dhisay wuxuu ka qayb qaatay sadaqa jaariya khayray ka shaqaynayaan sadaqa jaariya ka shaqaynayaan ha la kaalmeeyo qof walbo guri birimaalu ha u hormaro horta ha la bixiyo ganacsatada dadka muxsiniinta oo ilaahay wax siiyana waxaan ugu baaqaynaa sadaqa jaariye waaye qof walbo ama waalid wax ula baxa ama naftiisa wax ula baxa inuu ka mid dhismaha wadada ee sheekh mukhtaar oo aan bulshada qaybaheedii kala duwan uga yeerna haweenka iyo dhallinyaradaba inay doorkoodii qaataan waxaan dareemi karaa marka la yidhaahdo howlaa la bilaabahaya caqabadaha ay leedahay iyo culayska la dareemi karo laakiin howshaasi markay hirgasho waxa ay noqonaysaa eh, mid eh, nashaad lagu dareemo oo sidaan hadda wadada aan soo maro oo kale aan kusoo lugeeyey eh, miro cali buubaal oo kaleet waxaad dareemaysaa in guryihii iyo bilicdii iyo wadadii iyo wixii o dhan ay ay- ay qurux noqotay taa beddelkeeda wadada hadda aan dhismaha u codsanayna markii aan tagnay waxaa arkaysaa guryaha iyo wadada sida ay isku noqdeen foolxumada iyo caqabadda ka jirta caruurtii iyo dadkii deegaanka iyo waayeeladii iyo isku socodkii dhammaan waa istaagay waxaan rabnaa haddaan nahay maamulka degmada warta nabadda annagana contribution aan ku- aan ku daraynaa anaa ugu horreeya guddoomiyaha degmada warta nabadda ah mushaarka aan qaata qaybo ka mid ah waxaan rabaa inaan wadadaas ku daro si bulshada ay uga faa'iidaystaan arrintaasi aan aan isla qaadanno ee, hawsha guddiga ay wadaanna waxaan rabnaa inaad la qaadataan oo aad la shaqaysaan guddigu keligiis ma shaqayn karo haddaysan bulshada la shaqayn Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo guddiga gacanta ku haya mashruucan ayaa sheegay in ay dadka ku dhaqan xaafadan ka qayb noqdaan dhismaha wadadan.
waxaa la rabo in wax loo qabtana really waxa waaye annaka degan dhibka dadka ku haaya jidka waa dadkeenaan degan dadka wadada maraayo once a time ayba maraanba laakiin dadka dhibka oo ku haysto waa dadkeenaan wadada ku nool waa dadkeenaan xaafadaas degan inta aan dhib ku qabno ilaahay unbay agtiisa ka xisaabantaa marka inaan la wada dadaalo in maarkinoo wadada sidaa u rag iyo dumarba adinkaa laydinka rabaa xooggiinna iyo maskaxdiinna iyo maalkiinna iyo muruqiinna inaad gelisaan Eh, waddadan waa aragteen hadda dhisan oo soo marteen meeshaana sidaan oo kale looga yaboohay dadkiyaa isku yimid maanta adinkaa ka badan falxamdulilaah Wadadan ayaa muhiim u ah dhismaheeda dadka ku nool degmada Warta Nabadda gaar ahaan xaafadda Sheekh Axmed.